waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali waxaa degan xaaladda deegaanka foror ee ka tirsan gobolka bari halkaasi oo dagaalo sababay dhimashadii dhaawacyo aad u fara badan oo ka dhashay kadib markii aroornimadii khamiistii ciidanka xarakada shabaab ay dagaal gaadma ay ku soo qaadeen kuwa ciidanka puntland ee halkaa ku sugnaa halkaasi oo ka dhashay khasaare aad u fara badan wasiirka amniga maamulka puntland cabdi xirsi cali qarjab oo shir jaraayid ku qabtay magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey weerarka shabaab ay ku soo qaadeen fariisan ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaankaasi af urur ee ku yaala duleedka magaalada boosaaso waxa uu sheegay wasiirku in ciidamada maamulka puntland ay iska difaaceen weerarkaasi lagu soo qaaday oo ay jebiyeen siduu yidhi xarakada shabaab ee weerarka soo qaaday isagoona hoosta ka xariiqay in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray shacabka kuwaasi oo deganaa gudaha deegaanka af urur ee dagaaladu ka dhacay waxaan rabaa warbixintaan kooban waxaan rabaa calankan inaan ka bixiyo shaqaaqa ka dhacday tuulada af urur ee soona galgala oo nimankii sharwadayaasha ah ay soo weerareen oo halkaa ay yimaadeen halkaasna ciidamada dowladdu ay ku jebiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaanu laynay ciidan intaa leeg iyo dhibaato intaa leeg baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacaba odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo cusbaalada la keenay ciidamada dowladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha rabadaan oo barakaysan ee dadku cibaadaysanayo dhiigga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa weye ciidanka dowladda puntland weligiisna waa iska difaaci jiray haddana waa iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay maa wixii kalena ciidamada dowladdu hadda inay ku daba jiraan waxaana rajaynaynaa haddii ilaah idan ka dhigo si maaragtay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha ramadaan waxaan kaloo u sheegaynaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo joogaan inay u diyaargaroobaan nimankaas sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacaya oo xuduudaha iyo maxaan kuu sheegaa meel kasta maaragtay ka soo gelaya xadadka wasiirka ayaa waxaa kaloo uu tilmaamay in amniga deegaanka lagu dagaalamay uu yahay mid iminka degan oo sugan oo ay gacanta ku hayaan ciidanka puntland isagoona shacabka puntland u sheegay in waxa weeraradaasi ku dhimanaya aysan ahayn ciidamada iyo madaxda dowladda puntland hase yeeshee dhibaatada ugu badani ay soo gaarto sida uu yidhi maatida halkaasi ku dhaqan qodob kale aan waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer puntland waxaan leenahay nimankaa sharwadayaasha ah mar walba waxay dhibaataynayaan ma aha ciidanka dowladda mana aha madaxda dowladda waxay dhibaataynayaan maatada dadweynaha reer puntland kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda kahor waxay yidhaahdeen xaggee qaraxa u wadaan baaliya qarax waxay yidhahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuqa ha haato ama cusbitaal ha haato ama hoteel ha haato ama iskuul ha haato mar walba meesha dhiigga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaanu inaanu dhiig keenno ama aanu leyna aan rabnaa baa laga hayaa kuwiaan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen weligood soodayaashu wayna soo weerari jireen waynana soo aari jireen wayna nagu khasaari jireen haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka hadhay inta ka hadhay wixii la laayama inta ka hadhay inaanu dib usoo qaban doono ayaan rajaynayna soona afjari doono haddii ilaah idinka dhigo dhanka kale afayeenka dhanka howlgallada ururka al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab ayaa warbaahinta ku hadasha afka xarakada shabaab waxa uu u sheegay in ilaa iyo koob iyo lixdan askari ay ku dileen oo ka tirsan ciidanka puntland halka sidoo kalena uu tilmaamay inay qabsadeen ilaa iyo lix iyo toban gaari oo sagaal ka mid a yihiin gaadiidka dagaalka ee ciidanka puntland hase yeeshee wasiirka amniga ee puntland cabdi xirsi cali qarjab ayaa mar la weydiiyey jiritaanka khasaarahaasi ciidankooda ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu yidhi sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad soomaali oo islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaanay waana la socotaanay marka anagu qof sheeganaya qof muslina dhiiggiisii baan badiyey ama qof muslina baan dilay oo maato u badan isagay u tahay laakiin waxay sheegayaan wax ka jiraa ma jiraane weligood bay sheegi jiraan arrintaas waana dulmeelayaal wey nimankaas adeer waa ogtahay shabaab weligood puntland dhibaatay ugula soo diyaargaroobaan laakiin waxaad ogaan kardhaan ama mar walba la socotaan mar walba in laga adkaado oo la jebiyo oo waxay la yimaadaanna lagala haro meydkooduna uu maaragtay derbiyada warnaado ayaa mar walba dhacda marka weligoodna nagama faaidan haddana nagama faa'idin maayaan sababto anu waxnay dad muslimiina oo sooman oo difaac dalkooda uga jira cid kastoona soo weeradhana waxay naga faa'iidaysa ma jiro weli hadda halkan kama sheegi kara laakiin dib baan kasoo cadayn doonaa khasaarada la gaarsiiyey laakiin way badan tahay khasaarada iyaga khasaarada u badan tahay waxba kama jiraan waxaas wax ka jira ma jira ciidamada dowladda joogta meesha wax ka jiraan ma jiraan way iska hadlayaan waxa way iska hadlayaan qof tuuga wuxuu doona ku hadlaa aan wax tabar lahayn marka dowladdu way ka tabarweyntaa intaas iyo ciidamada puntland maamulka puntland ayaa dagaal adagi waxay iyagu kula jiraan dagaalyahanada xarakada shabaab kuwaasi oo saldhigyo militari ku leh duleedka buuraha galgala ee gobolka bari waxaana habeenkii xalay la sheegay in madaxda ugu sarraysa ee maamulka puntland ay ku yeesheen magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi shir albaabada loo laabtay kaasi oo looga hadlay waxyaabaha sababay weerarkii kooxda xarakada shabaab ay ku soo qaadeen aroortii khamiistii xirada ciidanka militariga puntland ay ku lahaayeen deegaanka af urur ee gobolka bari iyo waxyaabaha suurtageliyey kulanka ayaa waxa uu ahaa mid xasaasiya sida la sheegay oo lagu eegayey qaabka uu dhacay weerarkaasi gaadmada ahaa ee shabaab ay ku soo qaadeen xirada ciidanka iyo waxyaabaha iminka puntland kaga qorshaysan falcelinta weerarada kaga imaanaya xarakada shabaab ee iyagu ku sugan buuraleyda galgala iyadoo la ogyahay in xarakada shabaab ay weeraro gaadmaha mararka qaarkood ay ka fuliyaan gudaha magaalooyinka kala gedisan ee puntland iyadoo sidoo kale qaraxyo loo adeegsaday miino iyo sidoo kale qaraxyo ismiidaamin lagu qaado deegaano ka tirsan maamulkaasi puntland
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali